alxamdu lilah hanaaء lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam allaahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama اraaximiin darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo afraad min suurati duur qaala tacaalaa wayaduufu calayhim khilmaanu lahum kaannahum lu'lu'un maknuun waaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaaluu inaa kunnaa qablu fii ahlina mushfiqiin فmن الله علينا ووقانا عذاaب السموم إنا كنا من qبل ندعوه إنه هو البر الرحيم dadkii أهlu جaنaha ahaa iyo wixii lagu abaalmariyey ayaynu soo haynay waxaa laynoo soo sheegay faakiho iyo hilib inay helayaan oo wax allaal waxay ishtaheeyaana kaasigii iyo khamradii oo aan madax wareer iyo dembi iyo midna lahayn inay leeyihiin wayaduufu waxaa wareegaya calayhim dushooda waa xaggii khidmada khilmaanun wiilal oo lahum iyaga u ahaaday oo inay u khidmeeyaan loo khaas yeelay ka-annahum waxaabaa moodaa wiilashaa khidmaynaya oo shaqaynaya khilmaanu lahum kuwaas loo gaar yeelay oo iyaga u shaqaynaya oo khilmaanta ah ka-annahum waaba iyagoo lu-lu-un lu-lu ah maknuunun oo la ilaaliyey la dhowray waxaa weeyaan kuwii shaqaynayey oo khudamada ahaa tilmaantoodii baaba la caddaynayaaba kuwaa marka tilmaantoodu waa kaannahum lu-lu-un maknuun weeyaan tilmaantaas bay leeyihiin tilmaantaas ay leeyihiin waa kuwii shaqaynayey kuwii loo shaqaynayay maxaa u malaynaysaa marka kuwaa khudamadaa ee shaqaynaya loo gaar yeelay ahlu jannaha u shaqaynaya kaannahum waaba iyagoo lu-lu-un maknuunun baa layidhi lu-lu waa jawhar weeyaan maknuun la dhowray dabayl iyo boor iyo gacan midna aysan taaban saafinimada iyo quruxda waa weeyaan lu-lu-un oo maknuunun bimacnaa maksuununa waa la yidhioo la khasnadeeyo wixii aada u qaaliya meel baa la geliyaa khasnadahoo lagu ilaaliyo oo lagu qafilo saasoo kaleaba moodaa markaas jannada hadda dadka ka shaqaynaya daal iyo noog iyo dhibaato meesha kama jidho kuwa loo shaqaynayana khidmo iyo baahi ay qabaan wax baahiya ma jidho waxaa laynoo tilmaamayaa oo keliya waa calaa qaayati naciim naciim meesha u dambeysay inay joogaan ayaa laynoo tilmaamayaa dhallinyaradaa iyo wiilashaasaa khidmaynaya khudama ahliljanna la yidhaahda culimmada qaar baa waxay leeyihiin waa dadkii gaalada ahaa ilmahooda yaryaraayee saqiiray weeye wiilashaas amaa dadka muslimiintaa ilmahooda yaryar laa khilaafa bayna alculamaa'i annahum min ahli iljanna iyagu waa ahlujanna amaa ilmaha gaalada ilmaha yaryar aqwaal baa layskugu hayaa jannaday ku jiraan maya aabbayaashood bay naarta la joogaan maya ha laga istaago masaladaasi ha laga tawaqufo maya khudamu ahliljanna weeye oo u khidmaynayaan inahaas iyo ina kaleba waa ku jiraan gabdhihii jannada joogay markii la tilmaamayana waa iyadii la yidhi kaannahunna baydun maknuun fa aqbala bacduhum wa aqbala wa aqbala bacduhum barkood baa soo qaabilay calaa bacdin barkii kale yatasaa'aluuna xali wax is weydiinayaan isu su-aalayaan ahlu jannihii barkood baa barka kale soo qaabilaya weji weji weeyaan iyagoo wax isweydiinayoo acmaashoodii iyo xaaladahoodii adduunka bay wax iska weydiinayaan isweydiintaasi waa taladudan bilxadiidi iswaraysigaasay ku raaxaysanayaan nicmada loo galay bay rabaan inay ictiraafaan wa amaa binicmati rabbika faxadid war hebelow markaynu adduunka joognay cibaadadii noocaaseedu aan ku jirnay daacadii noocaas ahayd wixii aan qaban jirnay waxbay isweydiinayaan yatasaa'aluuna qaaluu waxay yidhaahdeen waatan sheekadii dhex madhay innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn qablu horay qablu waa maxay fi dunyaa ama qabla dukhuuli iljanna intaanan jannadaan hadda soo gelin ka hor ama adduunyaba intaan jirnay waxaanu ahayn fii ahlinaa ehelkanaga dhexdiisa mushfiqiin kuwa cabsada adduunyada markaan joognaan rabbi ka yaabi jir halkaan qof waxaa jira isdhiganayo aan rabbi kaba ka cabsanayn iyo qof daartaan marku joogo rabbi ka cabsanayo cadaabkiisa iyo ciqaabkiisaanu ka cabsan jir innaa kunnaa qablu fii ahlinaa hadda iyagu meel cidlaa iyo meelay goodoon ku yihiin iyo meelay ehellaan ehella-aan ku yihiin maba ahaba waa fii ahlinaa ehelkanaga dhexdiisii ayaanu waxaan ahayn kuwa cabsada waxaa leeyahy qofku markuu tolkiisi iyo deegaankiisi iyo dadkiisii bartamaha u jooga waxaa laga yaabaa inuu xoogaa isbido oo amni isi siiyo amni waxaa ku taaban kara iyo wax kula hadli kara iyo waxba kaa qaadi kara iyo ma jiraan is yidhaahdo dadkaani marka iyagoo dadkoodi saa ugu dhex jira tolkood iyo eheladoodii iyo deegaankoodii iyo wixii la mida awlaaddoodii iyo reerahoodii bay cabsan jireen allay ka yaabayaan cabsi rabbi baa ku jidhay cabsidaa rabbi bay daa'imeen sidaas baa xalkoodu ahaa marka xadiidku waa isagii ahaa qofna haddii layskugu darmayo laba cabsiyoode qofkii daartaan cabsada daarta dambe waa amni helaya qofkii daartan amni qaatana oo ehelkan iyo dadkiisaan iyo wixiisaan deegaankiisaan adduunka inta ismooda amni isi siiyo oo cabsida rabbi ka fogaadana tan dambe baa cabsida ee u taallaa xaggu ku cabsan doonaa saasaa lagu leeyahy tilmaantaan bal cajaa'ibteeda arag innaa kunnaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin famanna allaahu ilaahay baa galladaystay calaynaa dushayada wa waqaanaa ilaahay wuxuu naga ilaaliyey cadaaba samuumi samuumka cadaabkiisii baa ilaahay naga dhowray oo naga ilaaliyey waxa weeyaan haddaannu adduunka alla ka soo cabsannay ilaahay wuxuu nagu karaameeyey manna manna manna allah ilaahay baa na galladayso oo na mannay soo na siiyey bay ka dhiganta calaynaa dusheeda nicmadaan iyo maqfiradaan iyo jannadaanuu na siiyey waa waqaana wuxuu ilaahay naga dhowray ajaarana cadaaba annaar cadaaba asamuum assamuum jirka meelaha daldaloola timihii ka soo baxaanoo dhididku ka soo baxo cadaabta gasho oo naarta noocaasa baa saciiro iyo samuum ah markaasaa ilaahay naga badbaadiyey bay dhahayaan cadaab asamuum wa waqaana cadaab asamuum rabbanaa aatinaa fi اddunyaa xasanatan wa fi اlaakhirati xasanatan waqinaa waqinaa ilaahw naga ilaali waa amarkeedii waqinaa cadaab annaar marka salaaddii laga hadlayo hal xarafoo macnalo oo haddii uu qofku ku hadlo salaadu ka burayso sooma jirin qi hadduu yidhaahdo qi min alwiqaaya qi nafsak oo naftaada ilaali ba qi iyo ci iyo fi iyo halkaas macnaha uu leeyahay awgeed baa salaadu la burayso marka kelimadda waxaan usoo qaadnay markaas waqinaa la dhahayo tartiib waa in loo akriyo shadka laga daayo dadka maarata adkeeya waqinaa waqinnaa maaha waqinnaa dadka dhahaya waqinaa cadaabannaar tanna waa maxay wawaqaanaa cadaaba samuum ayaa ilahay naga badbaadiy ilaahu naga badbaadi assamuum waa naar khatara weeyaan khatar dhibaato badan qofkaani marka wuxuu arkaa iriiriga adduunka ka soo tegay waasacnimow yimid xabsibu adduunku qofku intuu mu'minkaa joogo waa waa xabsulmu'min ma og tahay wa jannat lkaafir xabsigiibuu ka soo baxay jeelkiibuu ka soo baxay jannadiibuu yimid amaa qofka gaalkaa xanuun iyo cadaab ayuu siyaasanayaa barwaaquu ka soo tegey haba u yaraato hadday rabto laakiin dhibaato iyo jaxiima iyo samuum ayuu u soo baxay innaa kunnaa min qablu waxay kaloo dhaheen innaa anagu kunnaa waxaan ahayn min qablu horay nadcuuhu ilaahay kuwa caabuda ayaan ahayn nacbudu allaha wanatadaracu ilayh ilaahay baanu tadaruci jirnay waanu baryan jirnay waana ajiibay ilaahay baan baryanay faacdaanaa suulana waxaan yabahsanoo weydiisanay ayaa ilaahayna sii innahu ilaahayna huwa ilaahay albaru ilaahay weeyaan alla muxsina weeye mutafadil calaa cibaadihi wey ilahay addoomadiisa mid ku galladaysa wax ku tafadula innahu ilaahay huwa ilaahay albaru wey waa midka muxsinka alraxiimu ee naxariisashada badan masruuq baa wuxuu yidhi sheekhii weynaa caaisha radiallaahu canha aayaddan akhriday famanna allaahu calayna wawaqaanaa cadaaba asamuum innaa kunnaa min qablu nadcuuh innahu huwa albaru raxiim labada aydo markaase waxay tidhi allaahumma munna calaynaa ilaahuna galladayso allaahumma munna calaynaa waqinaa cadaaba samuum innaka anta albaru raxiim aadii bay macnihii ducada ka soo dhex saaraysaa ay la raacaysaa sidaas ayay ku ducaysatay taa markii laynoo tilmaamay marka oo laynoo tilmaamay kuwa kaafiriinta cadaabka inuu ku dhacayo arrimo kale oo laynoo sheegay dadka la cadaabayay iyo dadka la badbaadinaya labadaba halkan laisku sheegayaa ilaahay oo amray rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam inuu tadkiir iyo waanin iyo wacdin la yimaado gaalada loo digo mu'miniintana loo bishaareeyo suuraddana waxaa lagu soo hoorin doonaa ama lagu soo gebagabaynayaa in la caddeeyo kuwa mukadibiinta ciribtooda iyo sida ilaahay u dhowray una ilaaliyey rasuulkiisa kariimka calayhi salaatu wasalaam fadakir waxaa la yidhi nebi allo waani qur-aanka dadka ku waani fadakir wacidhum fadakir qowmaka wacidhum bih waani oo wacdi qowmkaada ummaddan lagu diray famaa anta adigu ma tihid binicmati rabbika bisababi nicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa sababkeed nicmaynta alla kuu nicmeeyey oo nubuwo ilaahay ku siiyey ku karaameeyey taas sababkeed adigu ma tihid bikaahinin mid kaahinoo sheeg sheegoo waxa weeyaan arrimaha qeybkaa ka warramay iyadoo aan loo waxyoon waxba kaahinku waxa weeye wax maqanoo aan la gaarin boo ka sheekaynaya waxyina haddii ma u haysto ciddii waxyi haysato wax maqan oo aan la gaarin ka sheekaysa haddee waa la ogol yahay isaga waxyina ma haysto wax maqanna waa ka sheekaynaya waa kitaab gaablowgaas weeyaan marka ma tihid bikaahinin nicmada rabbi ku siiyey kaahin kuma tihid sababteeda walaa majnuunina ma tihid mid majnuuna sida gaalladu sheeganayaan ama ku dhawaaqayaan adiga waxyi baad ku dhawaaqaysaa wey gaaladii misna waxaa la caddaynaya oo lagu inkirayaa waxyaalaha ay sheeganayaanee baadilkaa ee ay nebiga ka sheegayaan calayhi salatu wasalaam am yaquuluuna shaacirun natarabbasu bihi rayba almanuun kuwii gaalada ahaa waxyaalihii ay sheeganayeen ayaa la radinayaa oo la ceebaynayaa taas baa la tilmaamayaa marka am yaquuluunadaas laga bilaabo ilaa aayaadka ka dambeeya baa arrintaa looga hadlayaa marka am yaquuluunadaas oo la soo celcelinaya aayaad badan oo halkan ka bilaabanaya kuwa ka dambeeya amtaasi waa munqadica bimacnaa bal alidraabiya am bale bashaa idraabiyadaas idraabiyadaa weeye macnaheedu iyo hamsat اlistifhaam halkan waxaa lagu soo celinayaa amtaas shan iyo toban meelood oo aayaadkan ku jira baa am la soo celinaya mid kastooo shan iyo tobankaa ka mid ah waa ilzaamaad waa la laasiminayaa kuwa hal lala hadlayana jawaab laga sugi maayo loogama baahna marka intan oo am ah kulli waa wada istifhaam laakiin afar ka mida waa taxqiiq iyo taxqiiq weeyaan waa liltaxqiiqi waataqriir qirsin weeyaan maca atawbiikh canaan maceen bimacnaa bal weeyaan afartaas waa am yaquuluuna shaacirun am yaquuluuna taqawala am hum qowmun daaquun iyo am yuriiduuna kayda waa wada sameeyeen middaan inta soo hadhay waa lilinkaari bis xaalkoodu marka iyagu sidaas weeyaan marka waxyaalihii ay sheegteen oo xumaha iyo dacaayadda iyo dhibaatada ahaa baa waxaa la rabaa in aayaadkan xaaladoodii baa nimankaa la tilmaamaya ilaahay wuxuu yidhi ambale yaquuluuna ma waxay ku qowlayaan shaacirun huwa nebigu shaacirun waa gabyaa natarabasu waxaana la koranaynaa bihi shaacirkaas raybal manuuni manuunka dahriga iyo zamanka xawaadiftiisa iyo dhacdooyinkiisa iyo aafaadkiisa baan la sugaynaa ilaa qofka dahriga iyo wakhtiga iyo zamanku dhibaatooyin baa dhex dhaca waxaa laga garanayaa baa layidhi inay khaati taagan yihiin oo wax ay nebiga iskaga celiyaan ay waayeen oo waxay isku difaacaan ay waayeen markii dambe waxay leeyihin ninkani waa gabyaa rag horoo gabyaayoo badan baa ina soo maray markaasna waxaanu akhrinayana waa gabay gabayguna waa dhib badan yahayoo qofka mar haddii lagu suntoo lagu calaamadiyo weligeed waxaa la dhahayaa hebel baa saas yidhi ama reer hebel baa saa lagu yidhi ninkan waxaan samaynaynaa shaacirun huwa shaacirun weeyo dhibaatooyinka wakhtiga iyo zamanka dhaca iyo sanadka un baan la sugaynaa isagaa dhiman doona wiyuu waarayaa mada deedna waa ka raaxaysan doonaa sidaas mayay ku qowlayaan manuunku waa ismulmowt raybal manuun oo dhimashadii dhibaatooyinkeedaan la sugayna ama waa dahriga zamanka dhibaatooyinkiisa ayaan la sugaynayna qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam tarabbasuu korta waxa aa koranaysaan mowdka iyo dhimasho ila korta ila suga fa innii anuguna macakum maciina min almutarabbisiin ayaan ka mid ah kuwa koranaya ana halaagiinaan ka mid ah halaagiinna ana koranaya idinna inaan lay halaago korta tay ku dambaysaynu arki doonaaye ambale ta'muruhum ma waxay amraysaa hum iyaga axlaamuhum caqliyaashoob ama bale ta'muruhum ma waxaa amartay iyaga axlaamuhum caqliyaashooda mayaa amartay bihaadaa waxaan beentan iyo buhtaankan iyo barabugaan ay la imaanayaan ma caqliyaashoodaa amray nimankan quraysha niman caqli badan bay ahaayeen qabiil caanay ahaayeen niman loo soo joogsaday ahaayeen ma caqligoodii baa waxaan amraya am ta'muruhum axlaamuhum bi haada am bale hum iyagu qowmun qom may ah waa yihiin qoomkaasoo daaquun ee xadda tallaabay way yihiin weeye middan tan ka dambaysana waa la mid waa afartii bay ka mid tahy am yaquuluuna am bale yaquuluuna ma waxay ku qowlayaan taqawalahu moxamed isagaa iskaga qowlay iskaga yidhi qur-aankan iska keensaday faraku samays iyo iftiro weeye min cindi nafsii buu kala yimid mayay iskaga qowlayaanoo dhahayaan ataqawul waxaa la dhahaa takallufu lqowl hadalka in laisku mashaqeeyo waxaan jirin baa qofku isku aad-aadsanaya beentaa loo isticmaalaa inta badan am yaquuluuna taqawala sahmigay ku qawliyan marka wayba ku qowleen weeyeed middaani bal iskaba dhaafe ilaahay wuxuu yidhi arrinku say moodeen maaha laysa alamru kamaa zacmu bay ka dhiganta say sheegteen arrinku muusan ahaanine laa yu'minuuna ma rumaynayaan qur-aanka madaxtaag iyo iskibrin awgeed baysan la rumaynaynin xujaa marka la laaziminayaa waa la soo ifxaaminaya waa la soo waa waxaa weeye waa la xujaynaya falyaatuu la imaada lihi bixadiiin xadiid iyo war iyo sheeko oo milihi qur-aankaoo kale ah in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegahaye waa idin kale waa la soo iftirooday bal idinkuba inta wax soo keensataan bal isagoo kale la kaalay haddaad run sheegaysaan hadal u dhigmo qur-aanka oo shabihi kara car la kaalay ha la yimaadeen isagoo kale lama imaan karaan waa waaye waa la cajzi gelinaya waana niman fusaxaayoo bulaqaayoo carabahoo wax garanaya oo qur-aanka wax la mida wax la imaan kara ama keeni kara maba jiraan axaadiida axaadiida u sarrayso oo ugu macaan oo ugu saxiixsan waxay ku yaallaan ama ka mid ah kuwa bukhaariga iyo muslimka haddii la akhriyo iyo haddii qur-aan la akhriyo dee iskuma dhowa iyadoo axaadiidaasi xaq ay tahay oo saxiix ay tahay oo hadalkii rasuulka ay tahay calayhi salatu wasalaam misna qur-aanka wax la mida cid la imaan kadha ama keeni kadhaay ma jidho kalaamullahi almunazal calaa rasuulihi khaatama rasulih weeyaan nebigeenna lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam qof isku dayi kara ama intay isxil qaamo isxil saar is yidhahda wuxuun sameen qur-aan oo kalaa keen oo wax keeni karaa ma jiro haddau keenana waa lagu quslayaa markuu la yimaado sidii kuwa hore ku dhacday oo kale falyaatuu bixadiidi mili in kaanuu saadiqiin am khuliquu am bale hal khuliquu ma la abuuray hal khuliquu ma la abuuray min hayri shayin min hayri khaaliqin mid wax abuuray la-aantii mayaa la abuuray alla khaaliqa la-aantii mayaa la abuuray dee ilaahay shay qul ayu shayin akbaru shahaada qul allah soo loogama jawaabin ya wasami illaaha shay-an laa kal ashyaa soo ma ahayn waxa weeyaan marka min hayri shayin waxa weeyaan khaaliq la-aan iyo rabbi wax abuuray la-aanta mayaa iyaga la iska abuuro horta am bale hum iyaga mayaa alkhaaliquuna kuwa wax abuura ma iyaga ah ma iyagaa naftooda abuuray oo marka taasaa waxay ku keentay inay alle jiritaankiisa inkiraan oo dhahaan annaga waxbaan abuurna ama annagaa is abuurnay taasina ma jidho waa wada inkaari am hum alkhaaliquun am khalaquu am bale khalaquu ma waxay abuureen asamaawaati iyo waalarda cirar iyo dhul mayay abuureen ilaa cirarka iyo dhulalku waa wax balbalaaran oo waaweyn bal iskaba dhaafe laa yuuqinuuna ma yaqiininayaan baa la yidhi ma rumaynayaan macnaha weeyaan waxdaaniyada ilaahay iyo qudradiisa ilaahay awoodo bacfiga inuu ummaddan soo celiyo soo saaro saa darteed bay waxay inkirayaan allihii khaaliq ahaa taasna waa loo sheegay waa la xujiyey am cindahum mise iyaga agtooda waxaa ahaaday khazaa'inu rabbika rabbigaa khasaa'intiisa mayaa agtooda ah kaydadka ilaahay risqiga ilaahay raxmaddiisa mayay hayaan nubuwada khasnadeeda mayay hayaan cidday doonaan bay siinayaan cidday doonaan bay u diidayaan mayaa am hum am bale hum iyagu almusaydiruuna maya kuwa salladmaya oo qaalib noqonaya oo dirmaya say doonaan samaynaya waa maya am lahum mise iyaga waxaa u ahaaday sullamun sallaan oo yastamicuuna sullamkaasu yastamicuuna ay soo dhegaystaan fiihi dhexdiisa intay koraan oo cirarka gaaraan bay malaa'igta warkeeda soo dhegaysanayaan iyo waxyiga markaasay ogaanayaan inay iyagu xaq ku jiraanoo xaggay ka soo maqleen mayaa taasna ma jidho falyaati hadday taasi jidha ha la yimaado mustamicuhum koodii soo dhegaystay bisulaanin oo mubiinin cad ha la yimaado qofka sheeganaya xujo cad ha la yimaado wuxuu soo dhegaystay runnimadeeda ugu xujo ah taasina ma jidho weeye waa la canaananayaa misna arrimahaasoo dhan wax ka sii daran oo maxay ah ilaahay bay gabdho u nisbeeyeen iyaguna gabdhihii ma oggola gabdhuhu marka ceeb ma lehe waxaa lagu haystaa waxaa idinba aad diideen maxaa khaaliqa allah ugu nisbaynaysaa am lahu ambale lahu ilaahay ma waxa u ahaaday albanaatu banaadkii iyo gabdhihii walakum idinkana ma waxaa idiin ahaaday albanuun wiilasha war idinna wiilasha mayaa leedihiin isagana ma gabdhaha qayb ahaan ugu ahaatay oo gabdhuhu wax ma qabaan laakiin idinku dhaqankiinna markii la fiirsho gabdhihii aad diidanaydeen yaa mayaad isaga qayb ahaan u siiseen oo leedihiin gabdhaha gabdhihiiba ilahay u nisbeynayaan oo malaa'igtii waxay dhahayaan waa banaatullaahi oo waxaasi akhrinayaan am tas'aluhum nebi allow mise waxaad weydiisa ajran ujro mayaa weydiiso waxaa tidhi maba jidhee diintan iyo risaaladan gaarsiinteeda iyo axkaamta iyo bariddeeda intaasoo adduunyaha waa inaad bixisaan oo fahum iyagu nimanku mudqaluuna kuwa la cusleeye weeye min maqnamin ganaax iyo qaraamaad iyo qaan bay la dhaqaaqi laayiin waxay leeyihiin xoola waxaan lahaynna bixinay saanu u siinaynay waxa weeye haddana dayn baanu la tillaabsan la'nahay wax kalena moxamed ma sii raaci karno xoolahaan ugu sii badanay masaasay leeyihin dee taasna ma jidho cid wax weydiisay ama ka rabta ma jidho rususha ilaahay waxyiga iyo towxiidka iyo diinta waa isgaarsiinayaan cidnana adduunyo kagama rabaan caadaduna waxay ku dareedhay man kallafa insaanan maalan qofkii xoolo ku mashaqeeyo qof wa daraba calayhi juclan dul saara la yidhahdo intaasaa lagaa rabaa yasiiru muaqalan muaqalan waqaariban bisababi qofkaas wuxuu noqonayaa qof deymaysan oo la cusleeyey oo kahanaya wixii oo hadhowtii qofkii qowlkiisii aan dhegaysanayn oo fartoomayn oo xoolahaasaa u muuqanaya marka diinta waa faafintaa iyo fidintaas am cindahum iyaga agtooda ma waxaa ahaaday alkeybu waxa maqan bay ogyihiin oo fahum iyagu yaktubuuna waa qorhayaan qeybkii bay qorayaan waxaan ay sheeganayaan ma qeybkay qorayaanoo garanayaanoo halkaasi ka soo ogaadeen markay shaacir sheegayaan markay leeyihiin waxaanu ku dhiman doonaa natarabasu bihi raybalmanuun waxaas ma qeybbay ka soo qorayaan loxulmaxfuudkay daalacanayaan u jeedaan mayaa taasina ma jidho wey cid ou qeybka ma jidho ilaahay mooyaane am yuriiduuna mise waxay doonayaan kayda hagarsi iyo dhagar tani way doonayaan weeye afartii bay ka mid tahy daarunadwa markay tageen waa iyagii sameeyey mu'aamarada iyo shirqoolka iyo balaayada inay nebi moxamed dilaan calayhi salatu wasalaam waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyudbituuka oo yaqtuluuka oo yukhrijuuka suurat lanfaal baan kusoo marnay ilaahay wuxuu yidhi faladiina kuwa kafaruu gaaloobay hum iyaga unbaa almakiiduun ah kuwa la dhagrayo la hagarsanayo iyaga weeyaanoo dhagartu kusoo noqonayso walaa yaxiiqu lmakru sayiu ilaa biahli dhagartooda ay wadaanna iyagay ku soo noqon doontaa wey faaladiina kafaruu hum lmakiiduun am lahumse waxaa u ahaaday ilaahun war ma ilaah baa u ahaado hayrullaahi ma ilaahan ilaahay kayrkiisaa bay leeyihiin subxaan allah ilaahay baa ka ofan alla nashanaantiis camaa yushrikuuna waxay ugu shariig yeelaya wayn yarow hadday arkaan kisfan qidco iyo gabal oo mina samaa'i ka ahaaday kaasoo saaqidan soo dhacaya yaquuluhu waxay dhahayaan saxaabun waa daruur oo markuumun layskorkor saaray hadday xataa arkaan samadiioo qaar la soo gooyey cadaab ku soo socda waxay dhahayaan waa saxaabun markuumu saasay dhahayaan hadalladooday ka mid ahayd aw tusqida samaa kamaa zacamta calaynaa kisafa fadarhum iskaga tag xataa yulaaquu ilaahay kala kulmayaan yowmahu maalinkooda alladii maalinkaasoo fiihi dhexdiisa yuscaquuna baa ilaahay leeyahy maalinkaa isagaayee la suuxinayee ay dhimanayaanee la gaarayee yowmulqiyaamada ah caqligooda wax kaxeeye baa imaanaya maalinkaa ilaah laga gaaraya yowma maalin weeye laa yuqni usan deeqayn canhum iyaga xaggooda kayduhum dhagartoodu shay-an waxba waxay u taraysa ma leh walaa humanaysan ahaani yunsaruuna kuwa loo nusraynayo oo cadaabka ilaahay laga mancinayo waina liladiina kuwii waxa u ahaaday dalamuu dulmiga sameeyey cadaaban cadaab bay leeyihiin oo duuna daalika kaasu kadhisa ahaaday cadaab daran oo adduunyadaabay bay leeyihiin qabla cadaabi alaakhira intaan kan aakhire la gaarin cadaabulqabriga waa lagu sheegay gaajo iyo abaar waa lagu sheegay toddoba sano oo isku bixisaa abaartu hayse iyo gaajadu walaakina agarahum badankoodu laa yaclamuuna ma garanayaan baa in cadaabka kusoo degayo wasbir sabir nebi allow lixukmi rabbika rabbiga xukunkiisa iyo qadihiisa ku sabir ee risaalada gaarsiinteeda ku sabir fa innaka adigu biacyuninaa ayaa ahaatay bixifdinaa annaga ilaalintanada iyo baad ku sugantay wasabbix nasax ilaahay bixamdi rabbika xaala ku laran tahay xiina taquumu markaa qumays oo hurdada aad ka kacaysid ama majliskaa fadhidid oo kase markaa ka kacaysid ilaahay u tasbiixso subxaana allahi wabixamdi mar subxaanaka allaahumma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk marka ibnu cabaas wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbika xiina taquumu salli lilah alle u tuko markaa hurdada ka toosto wa min alleyli habeenka xaggiisana fasabbixhu ilaahay u tasbiixso waa maxay ilaahay xus caabud qur-aan akhri salaad tuko wannaasu niyaam ummadda hurda wa min alleyli fatahajad bihi naafilata lak iyo waidbaara annujuumi waa maxay waxaa kaloo salli lahu ilaahay u tasbiixso u tuko fii aakhiri leyl waa goorma waa idbaar anujuum weeyaan waa idbaar anujuum xidigaha dabajeerintooda weeyaan markay ciilaan ee dhacayaan oo see xidigihii dabajeediya subaxi mar hadduu waagu soo bariyo qoraxdu soo dhowaato xidigihii muuqaalkoodii baa la waayayaa laba ragcadood baa jiroo salaada subaxa ka horaysa oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ragcat alfajri khayru min addunyaa wamaa fiiha labadaa ragcadood oo raatibada ay subaxa ka horeeya waxa weeyaan khayru min addunyaa wamaa fiiha adduunye iyo wax dhex yaalba waa ka khayr badan yihiin labadaas imaam muslim baaba warinaya taasna sidaas ayaa loo caddeeyey oo loo tilmaamay darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab